maxamed aad baad u mahadsan tahay bal habeenkii halkan baad ku jirtay qofkii ugu dambeyn lasoo badbaadiyaad ahayd bal noo shar sawir naga sii sidee ba waxaayeen habeenkaas bismillahi raxmaan raxiim habeenkaas waa habeen aad u xun waa habeen waa habeen aan isleeyahay noloshaada oo kusoo maray aan isdhehaynin waa habeen aad u xumeed laakiin maasha allah waa waxaan isleeyahay waa dhoolatus oo ilaahay ina tusi laakiin waa qadarta allah waxa qoran waan diyaaraan u nahay wax walba waa ilaa xaggiisa ka imaadana waan soo dhaweynaa insha allah ilan ilaa xaggiisa ka imaadeen bal habeenkaas meeshaad sidee wax ahaayeen qofka ugu dambeeyo nooloo la badbaadshaada laakiin dad badan baad arkay soo dhimanaya maasha allah habeenkii qofka ugu dambeeyey subaxdii waxaa laga soo baxshay hal sac toban dhiman qofka ugu dambeeyaan ahay oo habeenkaas waxa korkeyga lagu rida waxaana caadi ahayn ahayn waa waa waxaan ka naxo waa wax masiibo waa wax is leedahay marar qaar haddii xitaa aad ka badbaado maskixiyanan aadan u badbaadaynin oo mentalka maskaxdaada aad u dhaawacme oo waa shooge intaasoo maalmood waxaa is leedahay dadkama ka mid noqon doontaa isdhahay oo maskaxda aad u shooge isdhahay waxaad arkaysaa habeenkaas maxaa kuwa xanuun badnaa waxay u xanuun badneed wiil aniga aan saaxiiban aniga hoteelkana cabitaanku qaso maadaama aniga aan ahay hoteelka kaasheerigiisa dhinac receptionka aan fadhiyo habeenkaas wiilka oo cabitaanka qasayay waa wiil oo dhaawacu ahay qaraxii kow ku dhaawacmay derbigaa kusoo fuqay madaxiisa meeloo ka fuqay adiga habeenkii markaan qolka isku xirnay aniga qolka meel yaroo koobanaan ka galay asigana qolkii marka lasoo jibiyey bambadii firirka inuu u tagay oo dhinacani calooshi keliyaha u ka galay adiga gadaaloo ku jiray adkeysigii wuu ka dhammaaday aaraadkiisii waxay maqleen iyo dhabaqiisii way u imaadeen meeshay ku dhammaystireen
gabdhabaa halkan ku dhintay inkastoo laba meel aad ku kala jirteen waxaad maqlaysaa habeenkaas dhagaaga soo gaaraya maxaa ka mid ah wallaahi waxaa dhagayga soo gaara waxaa ka mid ahayd adeeroona dhaafa adeeroo gabdho yaraan nahnay anagu meeshaan waa imaanay inaan caweyno oo aan wax ku cunno bis aan u imaanay uma imaanin inaan jirkeena ka ganacsano laakiin waxaan u imaanay in bis meeshaan aan ku caweyno oaan ku anfurno oo aan biyo ku cabno aan sharaab ku cabno intaasaan u imaanay ee adeeroona dhaafa mid baa ka tagay midka kale baa u imaada wuxuu dha war kuwan waa gabdhihii jirkooda ka ganacsanaya yaan la dhaafin hala dilo gabdhihii
waad maqlaysaa waxaasoo dhan codkooda waan maqlaa waxaan ka maqlaa daaqadan ka maqlaa oo waxay ku dhufteen bambay ku dhufteen bambadiyaa gabdhihii dilay hal gabar un baa ka badbaado oo iyadana cajarka yar dhaawac ka gaaray maasha allah intaas
hub xoog labaa socda hubkaasi sideed dareemaysa wallaahi xaalad xun aan dareemay oo waxaan isdhahay sagaashan shan dhibic shan waxaan isleehay waa dhimane oo maba noolaanasaan isdhehay aniga ilaan waa meel xun aan galay oo qoladii shabaabka ahayn waxay fadhiyeen qolka meel ii dhow dowladdani waxay taagnaayeen daaradda banaankeeda taagnaayeen meeshaas waxay kasoo tuurayeen wax aan caadi ahayn oo xitaa is leedahay xitaa hataa shabaab ka badbaado dowladdaadan ka badbaadin hubkooda oo hub aada u culus ilan waxaa meesha lagu soo ridaa waa wax loo isticmaalaha loo isticmaalo dad ku nool dibadaha kuna loo isticmaala waa meel aada xun looma isticmaalo meel oo yaroo kooban ee afar cun shabaab ku jirto oo laga bixin karo laakiin habeenkaas waa ilaah xaggiisaan ka noolahay oo ilaah unbaa badbaadiyay maasha allah ruux siiriyana baa jiray oo meeshiina ka shaqeynaa dhintay dhalinyaro kale baa dhimatay dadkaasi ma meel baad isku jirteen sidey kuu soo gaarayeen geeridooda suuryaanka horta qaraxii bilaagu markuu dhacay waxaa loogu imaaday meeshaan oo halkan hadda aan kaala hadlayo aan taaganahay loogu imaaday meeshaan uu ka shaqeeyaa oo bahalkan u yaalo meeshaan asiga wuxuu ku bixiyaa shawaarmada iyo suqaar filadelfia lahaayo ku baxshaa weytaradu markii dalabka aniga usoo jaro intay ku imaadaan intay ku cunaan intay uga qaataan oo kastamarka ugu qaadaan meeshaasoo fadhiyay ugu imaadeen xabaday ku dhufteen sida ayaga ay qoranayan waxay dhaheen nin caddaanaan dilna oo islaaha nin caddaan waay mana ahayn nin caddaan waa nin suuriyaan oo islaam ah oo salaadiisa dugto oo ilaahay ka cabsado mar waliba ilaahay xaggiisa mar walba u janjeero suuriyaano ahaay suuriyaano ahaay waa maxamed dowlad markay ilaa habeenkeeda halkan dagaal ku jirtay dadku inay dhinteen baa loo heesta waxay la dagaalamaysa waxay dhalinyaro shabaaba kooxda ka tirsan oo meesha soo gashay aduu qof dhallinyarahaad ahayd sidee sidee is leedahay way way ku badbaaday dowladda maxaad u sheegta askarti dowladda horta kow markay arkeen kow horta may arkin anaa istusay oo aniga shabaabka waa iska qarinayay markaan meel yaroo koolbaan galay gurbadaasaan markay shabaab kala dhameeyey dowladdii soo gasheen ciidankan gaashaan alfa group waxaan dhahay nin shacabaan ahay alee badbaasho transaction waxaan naxmaro hadalo waxaan naxmaro ahay inaad shacab tahay yaa caddayn karo shacab tahay ilan waayo waxa inta aan kusoo ridin sidee qaabkay ugu dad ilan waayo waa su-aal meesha taalo markaasa waxaan anigu aniga shacab ahay banaankii baxsha qofka ugu horeeya abi garanayo ilan waa aniga hoteelka xisaabiyanka ahay kashiirigin waa fadhiyaa meeshaasaan dadkaas ay fahmayaan bis waxay dhaheen miyow waayahay laakiin isku day in aad amarkeena aan qaadato oo aad waxa aan ku farna aan qaadato waxay dhaheen niyow isku day shaatiga inaad siibto fanaanada inaad siibto dharkoo dhan inaad iska dhigto sidii dharaanta hooya aabay ay ku dhaleen waayahanaa amarkooda waa qaatay warka iska dhigi ila waxay isdhahayan amuu ninkaa midhaa suunu xiran yahay oo suunu xiran yahay bis adiga amarkooda waa qaatay way soo qabadeen banaanka ay soo saareen yaa ku yaqaan isla markii waxa ay fahmeen wiilalkii wiilashii sheel hordhariska uu ka mid yahay wiil saaxiiba aanane oo asiima isla dhiganayna cabdimajid daahir aadan wiil dhaayo wiilkaas saaxiibka ay gartay wuxuu dhahay war wiilka anaa ka saaya iyo waxa ay gartay iyo waxaa gartay wiil oo aniga saaxiibo kale aanane oo asana meesha ka dhowo customarka meesha ka ninkan waa receptionka bisa usoo fadhiyaa